kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan magaalada muqdisho waxaa lagu unkay toban qof toddobaadkan magaalada muqdisho waxaa ku aqalgalay oo aroos wadareed loogu sameeyey toban lamaane shan ka mida lamaanahaasi ayaa indhahala ayadoo shanta kaleetana ay yihiin dad indhaqaba dhinacyadaasi arooskooda waxaa ka shaqeeyey qaar ka mida culimaa udiinka magaalada muqdisho qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo ganacsatada oo hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo isu keenidoodaba qayb lixaad la ka ciyaaray sheekh cabdixayi sheekh aadan waa mid ka mida imaamyada magaalada muqdisho sidoo kale kuliyadda shareecada ayaa waxa uu ka dhigaa jaamacadda muqdisho waxa uuna lahaa fikirka dadkan in la isu aroosiyo ah sheekh cabdixayi sidoo kaleeto muxaadarooyinka uu qabto intooda badan waxa ay ka hadlaan siyaasadda dalka iyo haadba heerka ee marayso waxaa ku taxan boqolaal dhallinyaro ah oo kala socda baraha bulshada iyo sidoo kale masaajidkiisaba waxa uu marti iigu yahay barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan sheekh cabdixayi sheekh aadan bal aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sheekh inaad barnaamijkan marti noogu tahay anigiiyo dhegeystayaashaba nagala qayb qaadanaysid kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka v o e da waa mahadsantaha yaari aad iyo aad bal dhegeystayaasha intaanan u gudagelin sheekh waxaad iga warantaa bare ayaad ka tahay jaamacadda muqdisho kuliyadda shareecada imaam masjid ayaa tahay sidaasay tahay haddana bulshadii ayaad ku dhex jirtaayo wararkaaga ee la xiriira u adeegidda bulshada ayaa dhinaca kaleta aada u badan oo dad badan ay kugu yaqaanaan waxaad qabateen toddobaadkan guur wadareed ee dadka baahiyaha gaarka qabo amaba indhoolayaasha ah oo aad samayseen ugu yaraan shan qoysood abuurteen toban qofood isku darteen sidee u dhacday arrintan maxaase kugu dhaliya
waa ismar arrin arrintan waa runtii arrin oo bulshada dhexdeedana saameyn ku yeelatay waxayna arrintaas dhalisay dhalinyaro soomaaliyeed oo ah dadka aan ka wada shaqeyno arrimaha bulshada oo aan bulshada aan ku dhex jirno iyo baahiyahooda oo aan diraasayno ayaa waxaa noo soo baxday arrintan in ay baahi ka jirto dadkuna ayna aada ugu baraarugsaneyn arrintan iyada ah oo dadka wixii loo qabanayo mararka qaarkood ay noqoto in la quudiyo ama caafimaad loo raadiyo ama waxyaala saas oo kaleba aada u muuqda dadku ay haddii wax loo qabanayo xaggaas laga qabto laakiin xaggan ku saabsan inay qoys yeeshaan oo kamida baahiyada bini-aadamku u baahan yahay in reer la noqdo oo caruur la dhalo oo inay marka baahidaas dadkani baahida gaarka qaba inay aada ugu baahan yihiin taas oo ah inay arrintiina u baahan yihiin hababkii ay arrintaas ku samaysan lahaayeen inayna yani ufuudeyn oo xagga kharashaadka iyo waxyaalaha ku baxaaya ayna maxaa wahaysanin waxaan ugu dhalatay marka inaan dhahdo bal dadkaasi intaan la kulanno oo aan la sheekaysano inta hadda diyaarka ah ee ay dhici karto inay wada sheekaysi leeyihiin gabdhahaas iyo wiilashaas dhalinyarada ah oo haddii ay guur diyaar u yihiin wax ka gacan qabtana ay helaan ay isguursan lahaayeen ayaa baahidaas nooga soo baxday taasaan marka waxaan go-aansanay in aan guurwadareedkan aan sameyno xaflad ayaan u qabanay oo hotel aan ku qabanay aan ku daafurayno sanduuq tabarucaadka lagu ururiyo oo aan bulshada soomaaliyeed dal iyo diyadda aan la wadaagayni oon lahayn barnaamijkaas ayaa jire dhalinyarada soomaaliyeed ee baahida gaarka a qaba si aan isugu guurino laga soo qayb qaato qorshihii ayaan dejinay shirkadaha ganacsiga ayaan la wadaagnay alxamdulilahi si fudud ayaa shantan qoys aan shalay maalin maalinta khamiistahayd aan u sameynay guurwadareedka ayaan helnay shirkadaha marka kala qaadqaatay shirkad laba qoys qaadata shirkad kalo laba qoys qaadatay iyo shirkad hal qoys qaadatay sidaasay shanta qoys marka ay ku suurtagaleen in aan barnaamijkii u sameyno waxyaalaha loo sameeyeyna waxay ahaayeen in yani jiifkii iyo fadhigii iyo gurigii wixii u baahnaa aan suuqa kasoo gadnay oo hawlabeenadeena dhalinyarada ah ee barnaamijkan aan ka shaqeyno ee guryasano layidhahdana ka shaqeeya ayaa suuqa u raacayay ehelada iyo dadka qaraabadaba ah dadkan lamaanayaasha aan isu guuri rabno saasaa marka wixii markaas ay ayagu jeclaadaan oo jiifkii iyo fadhigii iyo ay soo xusheen ayaa loogu soo qaaday lacagtan laga bixinayo guryaha ay degayaan oo reerahooda meesha ay degan yihiin ah ayaa loogu diyaarinayay guryihii saas ayaan u diyaarinay xafladii weyneyd dadka laisugu keenayo nikaaxana uu ka dhacayay ayaa ayadana saas noogu qabsoontay subaxdiina waxay ahayd nikaaxii iyo caqdigii iyo xafladii ayaan samaynay galabtiina qeybtii dhalinyarada iyo xafladii hambalyeynta ayaanu qabanay dad badan waxay isweydiin karaan dadkan ma ayagaa isxushay maadaama qaarkood dad baahiyaha gaarka qaba ay yihiin mase adinkaa isu xusheenoo hebelow heblaayaan kuu heynaa aan kugu dareynaa ee sheekada ku timid sideed ku bilowdeen in dadka guurkooda aad kasoo shaqaysaan marka hore dadka anagaa isxushay maxaa yeelay guurku sidiisa waa waa raayo ahaansho labada qof ee uu dhex maraayo iyo jacayl ayaga dhex mara haddaan saas loo xulin oo ayaga ayna maxaa yeelay isdooranin dadkuna dad isu soo jiijiiday inta badan ma sii waara mana qurux badno dadkan ayagaa marka isxushay ana waxaan ka qaadnay macluumaadka ah haddii arrimaha kharashaadka ah cid idinka qaada aada heshaan ma idinka yani gabdhihii iyo ma wiilashii inta badan dhalinyarada wiilasha ah ayaan kulamo la qaadanaynay oo yani aan ka wareysanaynay waxayna noo sheegeen inay yani ay haystaan lamaanihii kale gabadh gabdhihii oo yani sheeka wadaagna ay leeyihiin heshiisna ay ku yihiin inay isguursadaan haddii ay helaan dad ka kaalmeeyana ayay diyaar u yihiin kadib waxaan baarnay ama aan la sheekaysanay qaar kamid ah inaan la kulanno gabdhihii iyo wiilashii laisku daraayay wareysina aan ka qaadno oo ah inay arrintaas jirto oo dad isku kalsoon oo isjeclaaday oo inay isguursadaan diyaaro inay yihiin sidii ayayna noqotay waxay diyaarayaan inaan isguursano kadib anaga maxaan u ballanqaaday marka inaan bulshada soomaaliyeed u dhexgelayno kharashaadkii ay guurkooda ku samaysan lahaayeenna aan bulshada kasoo qaadayno aad bayna ugu farxeen usoo dhaweeyeen intii hawsha ay socotayna qabanqaabadii alaab galitaanka iyo waxraadintana qaar ayaa kamid ah aad waxay u daneynayeen in arrinta la dedejiyo oo si dhaksa uu guurka u dhaco maxaa yeelay waa arrin ay aad iyo aad ugu faraxsanaayeen intaa in ka badan inaan qabanana waan rabnay haddana insha allahu tacala waan qaban doonaa laakiin hadda intii diyaarka noqotay ayaa waxaan go-aansanay haddii aan shantaan u helnay kharashaad aan aan aqalo iyo ugu samayn karno inaynan la sugin inay toban noqdaan toban iyo shan noqdaan labaatan noqdaan shantaan horta aan aan hawshii aan ku qabanno kadibna haddana qeybta labaad iyo qeybta saddexaad haddoo wixii loo helo haddana hala sii qaban qaadiyo marka barnaamijka sidaas ayuu ahaa waa tahay waxyaabo badan ayaad ka hadashaa siyaasadda la xiriira arrimaha bulshada iyo dabcan haddaba ood howlahan qabanaysid waxaan jeclaan lahaa barnaamijka maadaama intiisa badan dhegeystayaasha aan fursadaha siino inaan qadadka teleefoonada furo muqdishoaan ku bilaabayaa soo dhow walaal magacaaga ku bilow
waa dhowahay magaceygu waa ismaaciil xirka hasan sheekh cabdilxayi aadaan ugu mahad celinayaa waxaa joogaa magaalada muqdisho sidaa hore u sheegtay waxaan goobjoog ahaa sidoo kale guri wadareedkii oo labadii marba aan joogo xafladii hore ee meherka iyo sidoo kale hambalyadii iyo hadiyihii waxaan rabaa sheekh cabdilxayi inaan weydiiyo magaalada muqdisho dhismuu ku ekaan doonaa guur wadareedka dadka baahiyaha gaarka a qaba mise gobolada waa la gaarsiin doonaa waa tahay waa mahadsan tahay hay sheekh cabdilxayi dabcan yani goboladana waa la gaarsiin doonaa oo qaar ka tirsan duruusana way booqdeen gobolada meelaha la tegay waxaa kamid aha beledweyna la tegay waxaa la tegay baydhabo waaa kismaayo marka barnaamijkan waa barnaamij guud oo dhalinyarada soomaaliyeed aan ku baraarujinayno in ay guurka iyo wixii kusaabsan ay ka qayb qaataan gaar ahaan hadda barnaamijka aan aan focuska saarayno wuxuu ahaa dadka baahida gaarka a qaba barnaamijka ma u baahan bulshadana in aada ugu soo jeedin inaan bulshada kusoo jeedino degmo walba ama gobol ha ahaato ama magaalada muqdisho ha ahaatee dabcan waxa anaga ka howlgelayno waa wax dadka deegaanka iyo bulshadaas laga qaadayo oo haddana ayada guddiga uga celinayo marka annaga waxaa isku aadinta barnaamijka iyo qabanqaadadiisa ayaan leenahay magaalada diyaar noqota oo masalan aan nala soo xiriirta ama meelihii anagaan hadda ka horba la xiriirnay habka ay yani isu abaabulaan oo dadkooda ganacsatada ah ee magaalooyinkaas jooga haday is abaabulaan oo dadkan oo kale ay diyaariyaan inaan wixii farsamo ah aan kala qayb qaadan ayaan diyaar unahay marka annaga dadka baraarujiyaal ayaan nahay oo dadka ayaan tusaynaa khayrka isleeyahay dadkuna ayaga ayaa qabsanaya wax hadda gaar oo magaalada muqdisho ma aha magaalada muqdisho way bilow maadaama caasimada ummadda soomaalida ay tahay barnaamijkii ka bilowda meelaha kalena waa uu gaara oo saameyn ayuu ku leeyahay waxaan rajeynaynaa marka barnaamijkii loo qabsoomay inuu saameyn badan yeesho goboladuna khayrkaasi ayaguna ay si fiican intu u gaaro ay isu abaabulaan kadibna barnaamijyadaas oo kale inaan goboladana la wadaagno ayaan aad iyo aad u jecelnahay waay waad mahadsan tahay sheekh waad mahadsan tahay dhegeystahaasi magaalada muqdisho haatanna dhinaca kale haddaan aado mid kamid a gobolada dalka soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
bismillah alxamdulilah magacaygu cabdiqaadir yuusuf al maxasan waxaan rabaa ugu horeyntii inaan mahad celiyo idaacadda c o eda lamber labana waxaan mahad celinaa sheekh sheekh cabdilxayi runtii horta barnaamijka ay sameeyeen aad baan u bogaadinayaa lakin sheekh waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aalaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha weydiina waxay tahay sheekh wadanka soomaaliya hortii dhibaato badanaa ka jiro muddo soddon sano ka badan ayuu dhibaato ku jiray waad aragtaa wadankii siyaasada kasoo horjeeda iyo dhibaato fara badan iyo in ummadii la laaynayo oo dhanba mar laga soo gelayo mar hogaamiye kooxaad mar qabiil qariban mar urodiimeedyo welina ma aragno culimadii soomaaliyeed oo inta iyada isku tagtay ka fikirayso ummadda danahooda oo maaragtay usoo ka hadlayso waxay diintu ka qabto iyo maaragtay ummadan soomaaliyeed meesha hadda joogto meelahna in loo wado oo dantooda laga shaqeeyo horumar loo sameeyo oo maaragtay culeyskaan laga dulqaaday weli culimadii intay isaga tagto ayaan kasoo saartay ma aragno ama inay ka shaqeyso barnaamijkaas garab istaagta rabto ma aragne maxaa hortaagan culimadii soomaaliyeed oo adigu ad kamid tahay
waa mahadsan tahay walaal culimada soomaaliyeed bulshada soomaaliya way kamid yihiin dowrkoodana yani aad iyo aad ayuu umuuqdaa oo meel walba oo ay ummadda soomaaliyeed joogto ama ha ahda caasimada ama gobolada ha ahaadeen wax kasta oo noloshooda taabanayo oo muhiim u ah inka badan waxa u hogaamiyo waa culimada waad aragta markii ama abaara ay dhacaan ama fatahaada ay dhacaan dadka yani wax soo ururiya dadka maxay ahaye dadka isku dibariga dadka dadka ay aaminsan yihiin waa culimada ciidan guud ee siyaasada guud ee wadanka ahna marar badan waa la isku dayay in la xaliyo in badanna waa laga qabtay oo runtii waa laga xaliyey oo intan hadda aad arkaysa ee maanta soomaali ay yani ay isugu imaatay ay sida ama baarlamaan ha ahaado ama dowlad ha ahaadana dariskiisi iyo asaaskiisii bulshada rayidka iyo culimada iyo ayuu kasoo bilowday dhibaatada nagu dhacdayna dhibaato xoogleh ayay ahayd marka wax yani hal mar wax laga wada qaban kara maysan ahayn laakiin haddaba sida aad arkaysaan oo hadda waraysigeenaba kamid ah in arrimaha siyaasada la hagaajiyo arrimaha bulshada la hagaajiyo yani wacyigelintaas guudna meel walba way ka socotaa laakiin midda isku xirnaanshaha oo network guud oo ah inay yani culimadii hal meel intay iga soo wada jeestaan ay hal meel iska wada wajahaan taas ma dhicin oo yani dhibaatada soomaalida haysata ba iyagana dhinac ka haysata marka way dhici kartaa dhaliil inay noqon karto oo dowlkii la rabay inayna culimada maanta ayna joogin laakiin haddana sida loo kala daadsan yahay sida loo dhibaateysan yahay yani uma aha arrinta oo uma baaba'sano waxun baa ka bilaaban insha allahu tacala intaas bilaabana in yani inka sii gaarsiiyo oo culimada dadka ay baraarujiyaan oo dhibaatada ummadda yani haysataa dadka inay ka qaadaan la rabay yani ummadda heshiisiiya taariikhdii hore ee soomaalidana culimada door bay kulahaayeen haddana waa ay kuleeyihiin dhaliilana way jiraan oo taas ay lama diidin oo bini aadam ayaa leeyahay marka aqarilaa kusi waa dareen fiican meesha ku jira inay culimadu ay doorkooda qaataan oo ummadda ay yani u noqdaan indhahii yani ummadda wax tusin lahaa ee dhibaatada ka saari lahaa waa waxaada fiican dareenkaasna waan kula qabaa inay booskaas u banaan yihiin oo ila muuqataa waa tahay sheekh cabdixay waxaa jirto mararka qaarkood marka khudbooyinka masaajidka aad jeedinayso waxaad ka hadashaa hadallo siyaasad u ekaan kara xataa ama qaarkood sheekooyin siyaasad dadka qaarkood ay u fasirtaan marka ay timaadoo kaleeto sheekadii ku salaysneed adigana maxaa u bixi weyse usoo kaadin weyd oo kaleeto tii kaleeto dadkao dhan waa ay fiirsanayeen maxaa hadda la iga rabaa oo micnaha la ii leeyahy maxaad iga qaatay iyo waxyaabo kaleeto sheekooyinkaaga intooda badan marka ma las dhihi karaa dhinac markii laga fiiriyo siyaasadda hadba dhinacay u socotaad ka sameysaa khudbooyinkaaga dabcan anikaan u aaminsanahay siyaasadda waa maamul ummadi ay leedahay maamulkaas wuu xumaan karaa wuuna fiicnaan karaa marka in uu fiicnaado sida uu ku fiicnaan lahaana laga shaqeeyo waxaan arkaa inay tahay qayb kamid ah baraarujinta ummadda meelaha uga baahan yihiin oo yani ummadda meel kasta oo in ay isbedel u ka dhaco oo ummaddu ay ka hagaagto looga baahan yahay ana waxaan jeclahay inaan wax ka ihaahdo marka arrimahaas way jiraan oo aan dadka ku baraarujinayo siyaasada shikaas aada sheegeysay oo ah cadaalada matalan inay dadka o dhan wada cadaalada wada gaarto in loo baahan yahay laakiin in dadna maxay ahayda yani si loo xukumo isla dadkii ayaga ah qaarkoodna la yidhaahda ma idinku qaanunka waad ka kahaysaan marka waxyaabahaas o dhan waa waxyaabaha lagu talagalay jaanibka ama dhinaca siyaasada dhaliilaha meelaha qaarkood ay ka jiraan in iska toosiyo marka anigu waxaan rabaa ummadana soomaaliyeed guud ahaan dhinac walba oo nolosha kamid ah inay ka wada hagaagto ma uma arko in dhinac keliya matalan yani xooga laga saaro yani jaanibka matalan ummadda yani cibaadaadka iyo salaada iyo yani way ku baraarugsan yihiin hadda ummadeena soomaaliyeed aada ayay utukadaan masaajiday buuxaan marka halkaasi way ka hagaagsan tahay masaajiday buuxaan laakiin marka masaajidka laga soo baxo ayaa noloshii caamka ahayd ayaa inaga hadlaysan marka in sida masaajidkada aan u buuxno in xagga kaleba aan aan u hagaajino waa wax meesha ku jira halkaa saas aniga ila muuqataa waayahay dhegeysto kalaan siinayaa bal intaan aniga su-aal kale ku weydiinin soo dhowo walaal muqdisho inuu joogaan filaya magacaa ku bilow iyo dabcan aragtidaada
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed ashar geedi oo ku sugan magaalada muqdisho marka hore v o a waan mahadcelinayaa guud ahaan maamul iyo shaqaale si gaara werigiisa haran cabdi sheikha sida sidoo kale waa umahadcelinayaa runtii intaana su-aasha ugelin waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan arrimaha bulshada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed uga uga shaqeeyo howlahooda caamka ah sida samafalka wacyigelinta iyo arrimaha la xiriira wax alla wixii ummadan lagu dhisi lahaa runtii waa sheekh ummadda soomaaliyeed guud ahaan dhalinyarada iyo sidoo kale dadka odayaasha ah ay ku xiran yihiin oo wacyigelintiisa iyo arrimaha uu kasha ka shaqeeyo intaba aada ugu xiran ayaan kamid ahay su-aasha aan markasta isleeyahay sheikha aad weydiisid haddii aad jaanis ku hesho waxay ahayd shexjaxay ciidamada soomaalidu meel kastoy joogaan waxaad moodaa inay yani koox koox iyo guruub guruub tan iyo xilligii aan soo garaasanay dhalinyaradeenna ay ay uqeybsanaayeen sidee ayadoo qof walbaa hidanihiisa iyo hawlihiisa u gaarka ah wata danta caamka ah looga wada shaqeyn karaa si dalkan horumarkiisa iyo wanaagiisa qeyb weyn ciidamada uga qaataan waa su-aal fiican runtii oo meesha ku jirta waana meeshaan u soconno oo ah dadka ilaahay u abuuray sida yani u kala duwan yahay wejigooda ayaa fikirkoodana uu kala duwan yahay marka fikirka maadaama lagu kala duwanaan karo qofka fikirkiisa u gaarka ah asaga markaas uu ku qanacsan yahay inta kula qanacsan in ay meeshii ay u gaaraba ayaga ay ku samaysan inay ku samaystaan laakiin waxaa jira arrimo guud oo qof walba sidiisa u taabanaya arrintaas guud ee dadka o dhan wada taabanaysa in yani la isla shaqeeyo oo la isla qabto waa wax waajib ah waa meesha qur-aanku uu inoo tilmaamayo midnimada ummadda iyo wadajirka inay muhiim ay tahay marka ma aha shardigu yani dadka o dhan inay hal magac isla wada qaataan maxaa yeelay ayagoo magacyada dadka u kala duwan yahay ayay haddana wada shaqeyn karaan hadda intaan hadda dooda ku jirta magacyadana way kala duwan yihiin haddana inaan ummadii wax baraarujino wax u sheegno ayaan heshiis ku nahay marka waa saasoo kale culimaduna ayagoo kala duduwan oo laga yaaba in dariiqooyin ama jamaacooyin ay kala yihiin yaa jamaaco walba iyo dariiqo walba sida ayada ictifaamkeeda uu yahay oo islaamka dhexdiisa una kamid ah yani ha u hayso tifaamkeeda laakiin wadankii inuu nabad noqdo wadankii inuu horumar gaaro dhalinyarada inay wadankii dhisaan yani qof walba ayay meeshiisa ku anfacaysaa marka wixii dalka macfigooda uu wada gaarayo waajibna uu ku wada yahay inay ka wada shaqeeyaan wada shaqeeyo waa waajib si aan u arko waana arrin runtii baraarujinteeda u baahan oo dhalinyarada gaar ahaan inay yani ay dadka ku baraarujiyaan oo culimadooda ay ku baraarujiyaan oo qof walba meesha uu joogo inuuna yani ku xirnaanin aniga keligay meeshaylaan ahaadeen wixii ku gaarana waxaa ku gaara ku ahaado laakiin wixii guud oo ummadda kaala dhexeeya in laga wada shaqeeyo ha laisugu yimaado waayahay dhegeysto kale ayaan siinayaa dhinaca magaalada kismaayo may maqashaa walaashay okay aan u noqdo ayada waayahay dhinaca kalean aadayaa beled xaawo walaal soo dhowo adigana magacaa ku bilow iyo aragtidaada
aniga magacayga waxaa la yihahda sida sheeka waxaan weydiin lahaa laba qodob oo yaryar marka koowaad waxaan weydiin lahaa soomaaliya waa arrintii sheeka waxaa jira culamaad fara badan oo kala duduwan oo magacyo badan la baxday wadankana nabadiisa waa arkaynaa maalin maalin kasii dambeysa waa sii xumaanahayaa asagana wuxuu u taagan yahay mideyn iyo nabadeyn umada soomaaliya ma la heli karaa culimo dhexdhexaada oo isu keenta dhammaan culimadan kale afkaarta duwan oo meel isugu keenta oo ama dhex gaado oo nabad ka dhex raadisa waayo haddii culimo gurub walba oo culimo magaca ka sheegto dagaalka uu sii socdo oo ayaga is arkirin oo dawla aysa jirin mataqaanaa inta dhexdhexaad noqoto isu dirta sheekha waxaan weydiinayaa ma la heli karaa culimo loo siman yahay oo tan walba ay wax ka maqlaayaan waa su-aalka koobaad waayo codkaagana codkaagana waxaa ku jira xoogaa maqalka aada u u yara adag marka sbeaker haddaad ku jirto ma ogi ama aad nagala hadli karin dhegta adoo saaraysid teleefonka oo aad mahadsanaan laheyd saas way fiicnaan laheyd marka su-aashaada koowaad bal ha kuu jawaabo sheekh maxaa culimmada u diiday laftooda dhinacna ilen dabcan culimmada ayaad ka mid tahay inkastoo jaamacadda wax ka dhigto kuliyadda shareecada maxaa u diiday in dabcan culimmadii soomaaliyeed ay midoobaan oo aragti guud ay yeeshaan ayuu kuleeyahy dhegeystahaas
aad ba umahadsan yahay waa runtii arrin meesha ku jirta waa shaqooyinka in la qabta ay tahay yani mogtahay wax walba oo shaqa ah inooma wada qabsoono wax badan ba aynaga dhiman waxyaabaha inaga dhiman ayay taasi kamid tahay marka oo aan lahelin weli in ay yani culimada intay isu soo baxaan si hadda aan tilmaamayni indhahba wixii inoo gaargaara intaan dib isaga dhigno wadankii ayaa khatar ku jira yani intaasoo sano ayay dhalinyaradii dayacan yihiin taariid iyo badaha ayay ka goyna ka gooshayaan gudaha ayay shaqa la-aan ku yihiin hadday saasii ahaatana jiil dhan ayaa dhexda ka baxaaya oo noloshooda ay mugdi ay gelaysaa ayadoo dareenkaas wadaninnimo ee guud laga duulayo inay culimadu isku soo baxaan iyaga oo wixii markaas heshiis lagu yahay isla qabanaya waa dareen meesha ku jira waanan isku dayay marar hore laakiin laguma guulaysanin waxay tahay marka inaan laga daalinin hadba lasoo cusboonaysiiyo haddaba isku dayo insha allahu tacalana way iman doontaa hadda dareen ka abuuran ayaa noocaas oo in badan in isbedel jiro ayaan filayaa oo sidii beri ay ahaan jireen culimada oo xasaasiyad waaweyn oo kuwaas la hadli mayno kuwaas la hadli mayno mararka qaarkood la dhihi jiray in wax badan naga diday oo hadda waxaan diida ummadda ka dhexeeya in la wada qabto taasna waxa uu daliila hadda fatahaadii ugu dambeysay ee magaalada beledweyne ka dhacday gurmadkii la sameynayay looma kala harin yani culimada inteeda nooc ee kala duwan beledweyne ayaan isugu tagnay oo aan isku aragnay ee qof walba asagoo gurmadkiisi qayb ka ah marka wixii ummadda oo dan saas oo kale waa hal mar waa lagu soo dhaqaaqaya laakiin waxay u baahan tahay sidaas u kasii dhow intii loo shiro ama laisu waraysto in ummadan wixii danteeda ah yani hadba meesha dhibaatada ay ka jirtkubaxo oo dadkii lala fariisto oo lala hadlo oo mashaakiraadka jira ay culimadii xayliyaan waa waajib saaran oo runtii haddii laga gaariyana lagu dambaabayo haddii la xaqiijiyana ajir badan laga helayo waayahay dhegeystayaashaan ku noqon doonaa balse maadaama adiga wararkaaga ay cadcad yihiin inta badanna khudbooyinkaaga dhinaca siyaasadda aad ka hadasho dhinaca waxa ka jiro wadanka aad ka hadashid hadday noqoto mararka qaarkood xataa qaraxyada markay dhacaan iyo waxaasi ma dareentaa amnigaaga naftaada ma u baqdaa maadaama aad tahay qof hadlayo soo taagan oo dabcan dad badanna ay ku xiran yihiin gaar ahaan dhalinyarada ay aada ugu xiran yihiin
ma an kama baqo maxaa yeelay haddaan baqaayo mada hadleen ba yani waan iska fariisan lahaa waxaan aaminsanahay qofka bini aadamka ah noloshan adduunyada wakti ayuu ku leeyahay qof waktigiisa ka hormarina ma jiro qof kadib marina ma jiro marka wax aan hayo ama aan ka shaqaynayo ba inay fiican yihiin inay xun yihiin ayaan iska fiirinayaa haddii marka dadku waa shuhadaa ullahi fi ardi ummadana soomaaliyeed ay wada danaynayaan dhammaantood in ummadda ay u baahan tahay waxay gelintaas waxaa salaada jumcada loo waajibiyey isbuucii loo khudbayna leedahay in waxa lagu baraarujiyey ay tahay yani waa sidaasaan saga wataa dadka dareenkaas wuu jiraa way inay diiyaan dadka qaarkood dadka qaar waxay yidhahdaan ma iska aamusid wadankaan wadan degan ma aha waxyaabahaas oo kale haddana waxaanu tusinaa dadkan waxyaabahu ku dhacayaan ama dhimanayo oo si si guud yani dhibaato ay uqabsanayso qof ku talagalay oo asaga ma ma ayna jirin qof hadda wax gaar a loo loogu sameeyey madin dad shacab oo meel iska socdo mararka qaarkood dhibaatada la kulmaayo oo way jiraan marka qofkan waktigiisa iyo maqaadiirkiisa iyo sida ay tahay waa wax iimaankeena uu keenayo in aliimaanu bilqadaai walqadar mida kalena waxa lagu hadlaayana hadda qof gaar ah ama magaciisa aan sheego ama koox gaara oo aan adkaago ma jirto wax guud oo dadkao dhan wadadan ah markaa idhahda matalan dadka iyayna isdilin qof kasta oo dii qeyb ka ah ayaa asaga dan u tahay inaan isdilin oo nabad loo baxo marka saasa waxaa keenaysaa marka inaan waajibkeedi diiniga ahaa ee khudbada ay ugu waajibinayso in dadka kheyrka loo sheego umuuraha loo cadeeyo inaanu cadeeyo waxahay alajaalu biyadillaah yani ilaahi subxaana watacaala waktiga dadka ugu talagala ayay dhimanayaan marka wax aan sheegi karo oo khayr ah inaan uga gaabayo cabsi daraadeed waxba waxay cabsidu cimriga ma kordhiso waayo dhegeystaha ugu dambeeyo beledweyne kaga jira qadka ayaan siinayaa soo dhowo walaalow magacaaga ku bilow iyo dabcan waxaad nala wadaagi lahayd sheekh cabdixayuu ku maqlaa
bismillahi raxmaan awalan magaceyga waa cabdiraxikiin maxamuud xasan kuna nool magaalada beledweyne runtii sheika su-aashaa weydiin lahay waxay tahay sheikow maadaama aad dhahday annaga qofkaas uu diiniyan ka dhigsan yahay waxaad shoo kaleeto male maku maku oran karaa xiliyada oo jimcada markaad kasoo gudubto oo kale in aad imaatid garoomada oo sida kubadda cagta kale lagu dheelay inaad imaatid gobolada qaarkood ood wacyigelintaada ay gaarto dhammaan gobollada oo kale iyo culamo sideedaada oo kale ah oo hadda taad sheegaysa oo kale oo ku baraarujinaysa dhalinyarada in ay macnaha fikirka qabdan oo kale ay macnaha iska iska dhaafaan oo kale iyo wacyiga waddanka ka jira si hadda aad ugu wacdintid dad fikirkaas oo kale qabo oo iyadana culamo ah oo magaalooyinka usoo dirtid barnaamijkaas maku maku talo dirtaan sifcadaxay
adaa mahadsan tahay horta habka wax loo gaarsiinayo iyo meelaha lagu gaarsiinayo berihii hore way ku ognaan jireen oo sida mathalan masaajidka sida mathalan garoonka kubadda cagta oo kale laakiin hadda alxamdulilah waxaa la helay social median oo hadda mathalan garoon isugu imaaday ka ka saameyn badan oo adduunka oo dhan yani dal iyo dibadda lagawada maqlaayo marka dadka in fariinta la gaarsiiyayo hadda cunays kama jire fariinta la gaarsiinayo baa muhiima wax la gaarsiinayo inay tahay wax dadka anfacaya oo dadka ay ku qancayaan midaan kale oo in gobolada la booqdana qaarna way keeni jireen oo hadda beri lasoo dhaafay goboladan tegay waxaa kamid ah gobolka bay oo magaalada baydhabo gobolka gedo oo aan luuq tegay gobolka hiiraan oo dabadweyne ah jowhar inaan tago igu qorshaysneyd marka meelo saas oo kalena way jiraan marka habkan dadka yani social media loo gaarsiinayo ayaa waxaan leeyahay amau nooga filan yahayba inaan garoon isugu tagno maxaa yeele garoonka iyar ayuu qaadaa laakiin yani dadka in lala joogo oo la la arko oo yani ayana saameyn kale ayay leedahay marka aadaad umahadsan tahay waa arrin fiican oo runtii yani hawlaha in la qabto ay tahay oo dadku in lasoo booqdo oo gobolada loogu tago oo yani fariinta la gaarsiiyo oo lasu soo baxo qayb waxay ka noqonaysaa dareen wada jiro dadku inay wada qaataan dadkuna waa isasaameeyaan marka ilahay noo fududeeyo waa hawl weyn oo inooga baahan inaan qorsheyno oo aan ka qayb qaadano waayahay sheekh cabdixay sheekh aadan ha wa waxaan jeclaan lahaa inaan intas kusoo afjaro waktiga aada noogu yar walaal waa ka xumahay haddaysan wax muhiimood ka baaqsan karta aysa ahayn sheekh cabdixay aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga xilligan dambe weliba dhegeystayaasha rabe inay ka qayb galaan oo kismaayo muqdisho uga jirana qadadka qaarkoodna aan heli weynayna waxaan uga cudur daaraynaa xilligooda iyo inaan heli weyno markii dambe aad ayaan kugu mahad celinayaa sheekh cabdixay guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta si gaara ayaan ugu mahad celinayaa sheekh cabdixayi sheekh aadan oo isagu ah bare jaamacadda muqdisho ka dhiga kuliyadda shareecada islamarkaasina ka mida imaamyada magaalada muqdisho barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo